xilliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraawe
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahiim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada ah dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahe marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maaha wax ii sheega mar waa fertirity center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha allah ubadka bixiye arday yaa murunka qaba hee mugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalabha ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbalada codsigiinna hayahe ii qaniicaadihe warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilmo intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxad darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caan ah daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalmada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miiswarsehe ugu hagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal dowr wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka dowra raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegaysan doontaana maanta waxaa ugu dooroon taliya ciidanka danab ee magaalada kismaayo oo xilka laga qaaday gudoomiyaha gobolka banaadir oo xariga ka jaray toban wado interlowga lagu hirgeliyey degmada hodan ee gobolka banaadir soomaaliya iyo uganda oo kulan ka yeeshay xiriirka labada dal madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo lagu waday inay ku kulmaan dalkaasi turkiga ammaanka waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye oo sii xumaanaysa warmutiyeed laga soo saaray shirkii ka socday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorgaroon warka duur ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goorla u diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo talaadaha waana tobanka bisha labiyo tobanaad sanada laba kun labaatan iyo afar haatanna kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan taliyihii ciidanka danab ee magaalada kismaayo ayaa xilka ah laga qaaday waxaana kasoo baxaya faahfaahinno dheeraada sababta xilka looga qaaday nafiise cismaan ee warbixinta warkan muqdisho inooga soo dirtay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa xilka qaadis ku sameeyey gaashaanle carab dhiig axmed oo ahaa taliyihii ururka boqol lixdan iyo labaad ee kumaandooska danab kaasoo fadhigeedu ahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xilka qaadista taliya carab ayaa imaanaysa xilli uu shalay dhaliilay go-aankay dowladda soomaaliya ku dalacsiisay askar la sheegay inay kasoo goosteen dowlad goboleedka jubbaland taliya carab ayaa tallaabadaas ku tilmaamay mid nasiib darra ah isagoo xusay in askarta xoogga dalka soomaaliyeed ee ka dagaalama furmaha hore la iska indhatiraya sannado badan dalacsiintooda wuxuuna cambaareeyey falkaas oo uu sheegay mid niyadda iyo kalsoonida ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jebinaysa taliyaha cusub ee ururka boqol lixdan iyo labaad ee kumaandooska danab ayaa loo magacaabay cariif salaad oo ka mid ahaa saraakiisha ururka boqol lixdan iyo labaad ee fadhigeedu yahay kismaayo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa xariga ka jaray toban wado oo interlowga oo laga hirgeliyey degmada hodan maxamed hiidleeh ayaa warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa waxa uu xariga ka jiray dhismaha waddo interloog ah oo laga hirgeliyey degmada warta nabadda waddadan oo ah waddada neeshinka ayaa waxa ay ka timaadaa xaafadda xamarbileh ee degmada warta nabadda waxayna gashaa suuqa daawada ee suuqa bakaaraha waxaana waddadan ay ahayd waddo maritaankeeda ay dhibaato ku qabeen bulshadu xilliyada roobka uu da'o ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah dadka deegaanka ganacsato iyo xubno kale degmada iskutashi ay sameeyeen dadweynaha warta nabadda oo ay ku tashadeen maalkooda iyo muruqooda ayagoo mahadsan oo ay taageerayaan haddii taageero buuxan ay ka heleen gudoomi degmada warta nabadda warka guddoomiye ku soo dhawoow joogiyaa lagu bixiyey maalkooday kula baxeen waa isku tashadeen dadweynaha warta nabadda oo sharafta badan waxay qabsadeen wax ayaga udana oo noloshoodu iyo qaymahoodu ay kor ugu soo kacayeen sumcaddooda iyagoo isku tashaday qabsadeen intaas maanta waxaan ku faraxsannahay annagoo dib u dhisannay waddooyinkii wax badanna ay noo dhiman yihiin wax badanna aan hore u soo qabannay intii ka shaqaysa waxaan ladaal jariya xasanada allaha ka siiyo idinkana macaalkii lagu bixiye beddel khayr qaba allaha naga siiyo idinkana waa idin soo dhowaynaynaa guddoomiye waa hawsha aad bilowday waa hawsha aad qabatay welina waxbaa dhiman si xushmad iyo qadarin iyo tixgelin ay ku dheehan tahay waxaan rabnaa maanta maadaama guddoomiyii warta nabadda iyo guddoomiyihii iyo xibnihii kale oo gobolka banaadir dhammaantood ay joogaan waxaan codsanaynaa il gaara in loo lahaado maadaama suuqi soomaaliya ugu weynaa uu yahay maadaama warti ugu warta nabaddu ay tahay degmada ugu weyn si khaasa waxaan u codsanaynaa waddooyinka dhiman guddoomiyaha maanta si khaasa waxaan ooga codsanaynaa waddooyin badan oo burbursan baa jiro intaas inuu noo dhagax dhigo waxaan ooga mahad celinaynaa waxqabadkiisii ballaarnaa waxaan ooga mahad celinaynaa shiikheennu wax badan inuu qabtay
waa la dhisay dhismada la dhisay waxaan u soo lahay anoo bilaabay waddada furayaasha ali waddada furayaasha oo maxamuud xabdi oo xabdiyaala tegey iyo inta kale igu xirsatay
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo madasha xarig jarka ka hadlay ayaa ku ammaanay shacabka degmada warta nabadda kaalinta ay ka qaateen dhismaha waddooyinka degmada waxaa fursad noo ah maanta oo farxad noo ah inaan waddadan dheer ee xidhiidhisay ilaa dhowrka dhowr iyo toban kaloo waddo oo yaryar ay ka baxaan waa asal iyo farac asalkeen xarig jaraynaa macal faracoodii haddii ilaa yidhaahdo marka inaan xarig jarno maanta ay tahay taariikhdu tobankii diseembar laba kun afar iyo labaatankii waxay noo tahay guul iyo horumar waa ku mahadsantihiin saad uga dhammayseen dhiso aan kula dhiso aan wada dhisanno aan dhagax dhigno aan xarig jarno deedna aan ku soconno naa waan dadaalaynaa dalka waa dhisaynaa daaficiynaa waa mahadsantihiin marka dhiso aan kula dhisee hormuud waxaa u ah reer warta nabadda warta nabaddana horaan loo yidhi wardhiigley wasaarad waaye inta kale wakaalad waaye marka intii idinka soo harta waa waxaa waaye waa wakaaladihii idinkoona wasaaradiyaa tihiin idinkoon isbitaallo lahaynina hoteellada idinku yar yihiin ganacsiga idinku yar yahay inaad jeebkiina aad ku tashateen waxay noo tahay runtii odayaal qadiimi ah oo akhyaar ah oo hoggaan ah ayaa halkan fadhiyo oo aan ogsoonahay guddiga ii keenta guddoomiyaha warta nabadda ka mid ah oo dib u dhiska waddooyinka ka shaqaynaayey waa ku mahadsan yihiin guddigaasi maalintii lai keenaayay iyo maanta firqi weyn ayaa u dhexeeya runtii waxaan rabaa marka laba shay aan ka faa'iidaysanno akoonna loo furo warta nabadda akoonka la yidhaahdo dib u dhiska iyo qurxinta degmada warta nabadda la yidhaahdo akoonkaas bishii hal doolar qof kastoo reer warta nabadda ha ku rido ardaygaa heli karo gabadhaa heli karto hooyadaa heli karto aabbuu waa heli karaa wiilkuna waa heli karaa hal doolar bishi cid weynaysa ma jirto marka koob shaha markaad maqaayad tagtood cabi lahaaday u beddel inaad ku dhisato deegaankaaga taas horta waxaan rabaa reer warta nabadda inay qaataan waxaan kaloon rabaa inay qaataan haddii ilaa yidhaahdo saaxib hortaada hagaaji saaxib hortaada hagaaji gurigaaga hortiisa nadiifi dukaankaaga hortiisa qurxi maqaayadaada horteeda qurxi laakiin maxaa iga gala haddaad tidhaahdo maxamed idle raadiyo wacdaado muqdisho kulan dadweyne oo looga hadlayay dhammaystirka dastuurka iyo xoojinta garsoorka dalka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho maxamed daahir degane ee warbixinta warkaan inooga soo diray magaalada muqdisho kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana madaxda hay-adaha u xil saaran dastuurka ay ka dhageysteen warbixin ku aadan dib u egista dastuurka guud ahaan iyo gaar ahaan cutubka sagaalaad oo ka hadlaya xoojinta garsoorka iyo madax bannaanidiisa kulanka oo waqti dheer qaatay ayaa waxaa su-aalo kala duwan lagu weydiiyey madax ka tirsan saddexda hay-adood ee dastuurka u xil saaran waxaana si toosa uga jawaabayay su-aalaha dadweynaha ay soo weydiinayaan mas-uuliyiinta oo ugu horeeyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalk soomaaliya xasan macalin maxamuud iyo sidoo kale guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka abuukaati burhaan aadan cumar iyo sidoo kale xogayaha la socodka guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya senator siciid cabdi xasan cawke
dastuur ayaa soomaaliya samaysanaysaa markii ugu horreysay dastuur ay samaysanayso soomaaliya marka dalkan waxaa loo baahan yahay heshiis ay bulshadu heshiiso oy soomaalidu markay heshiisana ay dowladnimada ay dhisato mowduuca meesha ku yaala qeyb ka mida waaye oo ah dhammaystirka dastuurka iyo dhismaha garsoorka markay dastuurkeeda dhammaystirato soomaalidu ayay garsoorkana dhisi kartaa garsoor ma dhisi karto aanan dadka soomaaliyeed aysan ku heshiinin
markuu aanu shan iyo toban cutub inaanu ka wada shaqayno oo shan iyo toban cutub baarlamaanka horkeenno waxaa nooga fududaatay in aanu hadba tallaabo ama hadba in laga shaqayn karo la dul istaagi karo iskuma dastuurku wuu isla shaqeeyaaye laakiin ka shaqayntiisu iskuma qasbanaa in laysla wada dhammaystiro marka koowaad laakiin marka uu dhammaystirmo ayay qasban tahay inuu isla shaqeeyo oo aanu isagu iska hor imanayn isagu isdiidayn sidaa daraaddeeda waxay kaliftay inaanu kow afar cutub markii koowaadba aanu ku guulaysano markii ugu horreysay inaanu ku guulaysano afar cutub inaanu dhammaystirno baarlamaanka horgeyno baarlamaankuna wax la yaqaano ka bedelaan cutubkeena sagaalaad ee hadda ku qoran dastuurka wuxuu sheegayaa nidaam aan suurtagal ka ahayn dalkeenna oo loo yaqaano dhuwalka ama nidaamka isbarbar socda oo maraykanka iyo lagaga jiro macnaheedu ay dhahay ay tahay degmo kasta waxaa joogaya waxaa ka jiraysa labo mataqaana maxkamadood degmada hobyo waxaa ka jiraya maxkamadda heer federaalah maxkamad federaali ah iyo maxkamad kalea ka jiraysa marka nidaamkaasna wuxuu ahaa caqabad kale oo dastuurkeena hadda dadka inta badan dastuurka in badan baa kusoo dhex jiray dastuurka maxaa loo dhameynayaa su-aasha koowaad maxaa laga faa'iidaya ay tahayna waxay tahay war nidaamka dalka oo jira wuu shaqeyn laaya garsoor hadduu yahay iyo hadduu amni yahay maxaa yeelay waa nidaam aan ku shaqeyn karin oo dastuurkeenu suu sheegayo aan hirageli karin taas darteed waxaa la sameeyey dadaalla aad u tiro badan marka haddii cutubyadan la ansixiyo waxaa ka ratimayaa wax aada u weyn doodda cutubka sagaalaad oo ka hadlaysa xoojinta garsoorka ayaa waxay ku dhacday si habsami leh iyadoo dadweynaha ay soo bandhigeen fikradahooda iyo talooyinkooda ku aadan cutubkaas waxaana ugu dambeyn laysla wada gartay ahmiyadda dhammaystirka dastuurka iyo xoojinta garsoorka dalka si garsoorka dalka ugu noqdo mid dhammaystiran oo madax bannaan maxamed daahir degane ammaanka waddada xidhiidhisa muqdisho iyo afgooye ayaa sii xumaanaysa waxaa laga dayrinayaa ammaanka waddada xidhiidhisa muqdisho iyo afgooye ilaa ay wallan weyn ee gobolka shabeellada hoose kadib markii ay kusoo kordheen falal liddi kuwa ammaanka dilal qorshaysan iyo qaraxyo ayaa inta badan ka dhaca waddadan oo muhiim u ah isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka dilkii ugu dambeeyey ayaa shalay ka dhacay halka loo yaqaano adoonka oo duleedka afgooya waxaana loo geystay in lagu magacaabi jiray daahir xasan siyaade wararka ayaa sheegaya in marxuumka oo darawal ahaa ay dileen xubno ka tirsan al-shabaab kadibna goobta ay ka baxsadeen sidoo kale waxaa ka horreeyey dil laba askari oo ka tirsan ciidanka maamulka koonfur galbeed oo lagu dilay xilli ay ku socdaalayeen waddada xidhiidhaysaha degmooyinka wallaweyn iyo afgooye toddobaadkii hore ayaa sidoo kale qarax geystay khasaare xoogan uu ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha oo dhaca waddada xidhiidhaysa muqdisho iyo afgooye warmurtiyada ayaa laga soo saaray shirka ka soconaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada ah dowlad goboleedka galmudug waxaa warmurtiyeed laga soo warmutiyad dhowr qodob ka kooba ayaa laga soo saaray shirka madasha bini'aadanimada soomaaliya lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug shirka oo ay soo qabanqaabisay hay-adda sodma ayaa waxaa ka qayb galay wakiilo ka socday dowladda federaalka soomaaliya wasaaradaha gargaarka ah ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya maamulka khaatuma gobolka banaadir gobolka galgaduud iyo madax ka socotay deeqbixiyaasha iyo ururada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah intii uu socday shirka waxaa looga hadlay xaaladda la xiriirta arrimaha bini'aadanimada ee ka jirta gudaha soomaaliya maadaama ay jirto duruufo adag oo nololeed dowladaha soomaaliya iyo ugandha ayaa kulan ka yeeshay xiriirka ah u dhexeeya labada dal danjiraha safaaradda soomaaliya ee ugandha firdowse maxamed khanyare oo maanta kulan la qaadatay xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ugandha fisin bakira ayaa kala hadashay arrimo badan oo la xiriira labada dal danjire firdowse ayaa ugu horreyn uga mahad celisay dalka ugandha sida ay uga qayb qaateen had iyo jeer nabadda iyo dowladhiska soomaaliya waxayna ballan qaaday inay ku dadaali doonto xoojinta xiriirka labada wadan ee soomaaliya iyo ugandha danjiraha iyo xogayaha joogtada ayaa sidoo kale ka hadlay siday muhiimka u tahay in la qabto shirarka ah guddiyada wadajirka ee labada dhinac iyo xilliga ugu habboon ay tahay in la qabto iyo sidii loogu diyaar garoobi lahaa iyadoo lagu wado inta kulanka uu socdo uu ka dhaco magaalada muqdisho danjire firdowse ayaa intaa kadib u gudbisay xogayaha joogtada dhowr arrimo muhiim u ah jaaliyadda soomaalida ee degan dalkaasi ugandha kuwaasoo u baahan wax laga qabto xogayaha joogtada ayaa danjiraha ka ballanqaaday in ardada soomaalida loola macaamili doono sida kuwa dalkaasi ugandha isagoo hoosta ka xariiqay ay arrinkaasi kala fadhiisanayaan wasaaradda waxbarashada kadibna la gaarsiin doono dhammaan hay-adaha waxbarashada dalkaasi ugandha madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan dalkaasi turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa inuu maanta safar ku tago dalkaasi turkiga siday xaqiijiyeen ilawareedyo muhiima safarka madaxweynaha ayaa la sheegay inuu diiradda saarayo dhowr arrimood oo muhiim u ah xiriirka diblomaasiyadeed ee gobolka warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo martiqaad rasmiga ka helay dhiggiisa turkiga madaxweyne rajab dayib erdogan socdaalka ayaa sidoo kale la filayaa inuu fursad u noqdo wadahadallo kafoolkafool oo dhex mara madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed kuwaasoo erdogan ku martiqaaday magaalada ankara si loo xaliyo khilaafka diblomaasiyadda ee labada dal ka dhexeeya xogo hoose ayaa tilmaamaya in madaxweyne erdogan uu dhexdhexaadin doono labada dhinac isagoo isku dayay inuu soo afjiro xiisada ka dhalatay heshiiska ethoobiya la gashay maamulka somalilan oo dowladda soomaaliya ay u aragto mid liddi ku ah madax banaanida qaranka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa horey uga horyimid iskuday ay madaxda gobolka ku doonayeen inay wadahadal kula yeeshaan abiy axmed isagoo ku adkaystay inaan wadahadal lagu samayn karin ilaa etoobiya ay ka laabato heshiiskii m u-ga ay la gashay somalilan tani ayaa sii adkaynaysa xiriirka diblomaasiyad ee u dhexeeya labada dowladood tan iyo markii heshiiskaasi lagu dhawaaqay dadaalada turkiga ee ku aadan dhexdhexaadinta soomaaliya iyo etoobiya ayaa noqon karaa mid muhiima oo horseeda isfaham siyaasadeed iyo xal waara oo ka yimaada xiisada labada dal weli dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan warka duure raadiyaha cadaado iminkana akhbaaraadka dibadda dowladda waddankaasi israa'iil ayaa duqaysay qaybo ka mid a dalkaasi siiriya warbaahinta dalka suuriya ayaa ku warramaysa in diyaaradaha dagaalka israa'iil ay tobanaan weerar ka fuliyeen gudaha dalkaasi oo ay ku jirto caasimada damishiq kooxu dooda xuquuqda insaanka suuriya fadhigeeda iyo yuuka ayaa sheegtay inay jiraan in ka badan boqol weerar oo lala beegsa bartilmaameedyo militari xarunta cilmi baarista oo looga shakisay yahay inay xiriir la leedahay wax soo saarka hubka kiimikada ayaa ka mid a goobaha la weeraray sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga israa'iil ayaa sheegtay inay qaadayso sidii ay u joojin lahayd hubka gacanta u gelaya kooxaha hagjirka kadib markii la riday taliskii asad isniintii shalay golaha ammaankai qaramada midoobey ayaa kulan ka yeeshay waxay kaga hadleen xaaladda dalka suuriya kadib markii la riday madaxweynihii bashaar al asad waxaana sheegay in maalmaha soo socda ay soo saari doonaan war ku saabsan xaaladda waddankaasi siiriya warkii duhor dhegeystayaal kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shar waa naga intaa warka waxaa soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ashar maarka maxamed maxamuud waxaa ii farsamaynayay saaxiibkay luqmaan axmed maxamuud intaan warkan warka xiga ku kulmi doonnaa maana allah